بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay maa jaa'a wixii ku yimid fii khuluqi rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam khuluqdii akhlaaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa cabaas ibnu muxamed adduuri qaala xadaanaa cabdulcaziiz ibn yaziid almuqri qaala xadaanaa leyth ibnu sacd qaala xadaanii abu cuhmaan alwaliid ibni abi lwaliid can sulaymaan ibni khaarijata can khaarijata ibni zayd ibni haabit qaala wuxuu yidhi dakhala nafarun calaa zayd ibni haabitin radia allaahu canh koox ayaa waxay u soo gashay zayd radia allaahu canh faqaaluu lahu waxay ku yidhahdeen xadidnaa axaadiida rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam noo sheeg axaadiidtii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi maadaa uxadidukum maxaan idinkaga warrama oon idiin sheegaa kuntu jaara waxaan ahay nebiga calayhi salaatu wasalaam deriskiisa fa kaana wuxuu ahaa nebigu idaa nasala calayhi lwaxyu hadduu waxyu ku soo dego bacata ilaya waa ii soo ciddiri jiray fakatabtuhu lah waana u qori jiray calayhi salaatu wasalaam macnaa rasuulka alai slat slam ayaan waxyga u qori jiray fa kunnaa waxaan ahayn idaa dakarna addunyaa haddaan adduunyo sheegno dakarahaa adduunyadii nebiga waa sheegaya macanaa annaga maceenna wa idaa dakarna alaakhirata haddaan aakhiro sheegno dakarahaa macanaa aakhiradii ayuu maceenna sheegayey wa idaa dakarna tacaama haddaan cunno sheegno cunno ka warranno dakarahu macanaa annaga maceenna ayuu ka hadlaayay cunnadii fa kullu haadaa arrinkaasoo dhan uxadidukum waxaan idinkaga warramaya oo idinkaga sheegaya can rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam macnaa wix markaas aan ka sheekaysanayno ayuu nebigu nagala sheekaysan jiray calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa isxaaq ibnu muusa qaala xadaanaa yuunus ibnu bukayr can muxamed ibni isxaaq can ziyaad ibni abi ziyaad can muxamed ibni kacbin alquradi can camr bni alcaas radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yuqbilu biwajhih mid wejigiisa la soo qaabila wa xadiidihi iyo sheekadiisa wuxuu kula soo qaabilayuu kula soo jeesanayay calaa ashari alqowmi qowm midka ugu shar badan ama kuwa ugu sharta badan yata'allafuhum nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo dumayay bidaalika arrinkaa dartii fa kaana yuqbilu biwajhih wuxuuna ahaa mid la soo qaabila wejigiisa iyo waxadiidihi iyo sheekadiisa calaya aniguu ila soo qaabili jiray xataa danantu ilaa aan u maleeya buu yidhi annii khayru lqowm anigu inaan ahay qowm midka ugu khayr badan faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ana khayrun aw abuu bakrin aniga miyaa khayr badan mase abubakar aniga abubakar midkee khayr badan qaala wuxuu yidhi abu bakrin abubakaraa khayr badan faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ana khayrun ma anigaa khayr badan ow cumar mase cumar faqaala wuxuu yidhi cumar cumaraa kaa khayr badan faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ana khayrun ow cuhmaan aniga miyaa khayr badan mase cuhmaan qaala wuxuu yidhi cuhmaan cuhmaanaa kaa khayr badan falamaa sa'altu rasuula allah sala allahu calayhi wasalam markaan nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey fa sadaqanii uuna ii run sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam falawadidtu waxaan jeclaysta buu yidhi annii lam akun sa'altu inaanan aniga nebiga weydiiyan calayhi salaatu wasalaam yacnii weydiiskaan weydiiyey ayaan ka shallaayey buu yidhi camr bnu caas radia allaahu canh wuxuu ka mid ahaa min duhaati alcarab carab kuwooda ugu caqliga badan ee ku caanbaxay caqliga iyo garaadka ayuu ka mid ahaa radia allaahu canh wuxuuna xadiidkan sheegay camr radia allaahu canh in nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu dadka la hadlaayo ama uu la sheekaysanayo in wejigiisa uu kula qaabili jiray bimacnaa xaggiisa ayuu fiirin jiray qofka uu markaa la hadlaayo oo weji furfuran ayuu ku qaabilayay haddii uu yahay xataa qofkaasi qowmkan ugu shar badan nebiga alai slat slam waa soo dumaayey camar marka radi allahu canhu wuxuu yidhahd anugu wuxuu igula soo qaabilay buu yidhi wejigiisa iyo sheekadiisa ilaa aan u maleeyey buu yidhi in anugu dadka ugu fiicanah waxaan is yidhi buu yidhi cid kaa fiicanba ma jirto cinda nebiy calayhi salaatu wasalaam iyo qof kaa khayr badan markaasu wuxuu yidhi aniga abubakar yaa fiican rasuulka ilaahayo yaa khayr badan siduu moodaya camar ma noqon radia allahu canh nebiga calayh isalatu wasalaam wuxu yidhi abubakaraa kaa khayr badan waaya wuxuu yidhi aniga cumar wuxuu yidhi cumaraa kaa khayr badan wuxuu yidhi aniga iyo cuhmaan wuxuu yidhi cuhmaanaa kaa khayr badan waana sida saxda ee nebigu u sheegay calayh isalaatu wasalaam dadkaasi iyo camr ibnu caas radia allahu canhum ajmaciin laa shaka inay camar ka fadli badan yihiin wax badan camar radia allahu canhu marka wuxuu yidhi waxaan jeclaystay inaana nebiga weydiinin calayhi salaatu wasalaam markaan rasuulka inta weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ou ii sheegay arrinkaasi waxaan jeclaysta buu yidhi inaanan weydiinin yacni waxay iska noqdaan wax iska qarsoon walba xadiidka camr ibn caas radia allahu canh lafdigan asigoon ahayn ayuu wuxuu ku soo arooray fi saxiix camar radia allahu canhu wuxuu yidhahda man axabu nnaasi ilayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay dad yaa ugu jecesha su-aasha camraa nabiga weydiiyey markaasuu yidhi abu bakrin yaa wuxuu yidhi caaisha markaasuu yidhi min alrijaal markaasuu yidhi abuuha aabbaheedaan u jecla kadib nebiga alay slat slam cumar uu sheegay cuhmaan uu sheegay camr bn caas radia allahu canh wuxuu filanayay markaa in lagu daro ama uu nebigu sheego calayhi salaatu wasalaam oo tiradaa lagu sheego iyo dadka afdalyada iyo khayrka badan nebiga uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laakiin sooma gelin camr ibn caas radia allahu canh saxaabadu way kala fadli badnaayeen cinda rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam waxaana ugu fadli badnaa abu bakrin radia allahu canhu biijmaaci lmuslimiin nebiga calayhi salaatu wasalaam cid ma jirto abu bakar uu la simaayey oo saxaabada ka mid a qof la simani ma jirin abu bakr radia allahu canh rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan ayuu ku sheegay fadaaisha abi bakr radia allahu canh iyo inuu yahay ummadan midka ugu khayr badan ugu fadliga badan waxaa ku xiga cumar radia allahu canhu waxaa ku xiga cuhmaan cabdullaahi bni cumar radia allahu canh wuxuu yidhahda sidaasaan u tartiibin jirnay fii zamani nabiy sala allahu calayh wasalam falam yunkir calayna nebiga alayh salatu slam naguma inkirin waxaan dhihi jirna buu yidhi afdalu asxaabi nebi sal slam abu bakrin uma cumar uma cuhmaan nebiguna waa maqlaya calayh salaatu wasalaam maxaa loo yaqaanaa taasoo kale waa sunna taqriiriya nebiga waa qiray calayhi salaatu wasalaam sida saxaabadu uga warramayeen u tartiibinayeen fadliga saxaabada in abu bakr ugu horeeyo cumarna uu ku xigo cuhmaanna uu saddexeeyo cali bni abi aalib radia allahu canhu waa midka afaraad fi lfadli wlkhaliifa walkhilaafa labadaba fi lfadli walkhilaafa labadaba wuxuu gelayaa darajada afaraad qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana jacfar ibnu sulaymaan aلضubci can haabiti can anas bni maliki radi allahu canh qaala wuxuu yidhi khadamtu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam ayaan u khidmeeyey cashra siniina toban sano famaa qaala lii uffin qad weligay uf igumuusan dhihin buu yidhi wamaa qaala li shayin shayna muusan dhihin sanactuhu aan sameeyey lima sanacta maxaad u samaysa muusan dhihin walaa li shayin shay taraktuhu aan ka tegayna muusan dhihin lima taraktahu maxaad uga tagtay wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa min axsani nnaasi khuluqan dadka kon ugu akhlaaqda wanaagsan walaa masastu ma taaban buu yidhahda khazan alkhaz waa maro laga sameeya min suuf xariirna waa laga sameeya suufna waa laga sameeya waa jilcanta walaa xariiran xariir ma taaban buu yidhi walaa shay-an shay ma taaban kaana alyana oo ka jilcana min kafi rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa cashiisa walaa shamamtu macarfin miskan udgoon miski qadu weligay walaa cidran iyo catar kaana adyaba oo ka caraf badan min caraqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam dhididkiisa dhididka nebiga alay salatu wasalaam wuxuu mid aad u carfaaya oo ka caraf badan miskiga iyo catarada la marsado xadiidkan waxaa wariyey bukhaari iyo muslim waa xadii waa muttafaqun calayh xadiid anas radia allahu canh wuxuuna deliilu yahay ou tusinayaa akhlaaqdii nebiga sala allahu calayh wasalam ou ku sifaysnaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa axsanu nnaasi khalqan wa khuluqan abuuris ahaanna dadkaasaa ugu qurxoonaa oo ugu wanaagsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaq ahaanna asaa dadka ugu qiimo badnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa axsanu nnaasi khalqan wa khuluqan anas marka radia allaahu canhu wuxuu nabiga u khidmaynayay muddo toban sano ah hooyadiis ummu sulaym radia allaahu canha ayaa nebiga ka codsatay calayhi salaatu wasalaam inuu wiilkeeda u khidmeeyo rasuulkana waa ka ajiibay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u khidmaynayay muddo toban sana asoo nin dhallinyaro ah waxaana macruuf ah qofku markuu yahay qof dhallinyaro ah gafafkiisa iyo khaladaadkiisu waa badan yihiin inta badan haddana maca daalika nebiga calayhi salaatu wasalaam iska daa inuu canaanto ama uu war kulul yidhaahdo ee weligii muusan dhihin wuxuu sameeyey maxaad u samaysay waxa ugu hooseeyo la isweydiiyo soo maha waxaani maxaad u samaysay hadday khalad yihiin muusan dhihin maxaad u samaysay wax uu ka tegey nebiga calayhi salaatu wasalaam muusan dhihin maxaa uga tagtay waxuu ka tego mudnaa in la sameeyo nebiga alay salatu waslam muusan dhihin maxaad uga tagtay wuxuu kaloo tilmaamay anas radia allaahu canh sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu jilcanaa wuxuu yidhi ma taaban khazan walaa xariiran yacni wax jilcan sida khaska oo kale ah waa mara suuf ka samaysan ama nooc xariirta ka mida laga samaynayo walaa xariiran iyo xariir ma taaban xariirtu aaday u jilcantah walaa shay-an shay ma taaban buy wuxuu doono shaygaas ha noqdo oo ka jilcan gacantii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiidkan xadiid khilaafaya fi daahir oo aan ku soo marnay kitaabkan bidaayadiisa ee awalkiisa oo lagu sifeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa shatna alkafayn mid calaacalihiisu ay adag yihiin xadiidkanna wuxuu sheegay inuu aad u jilcan yahay labada xadiid waxa lagu jamcinayana waa soo marnay iyo sida ay culimmadu u jamciyeen wiilkii yarka ay labada gacmood taaganaya xadiidka hore waa daciif xadiidka hore waa daciif wuxuu sheegay inuu xadidka hore daciif yahay midkan dambe saxiix yahay aye moxamed macnaha waxaa adkaa waa lafaha bay yidhaahdeen ee nebiga alayh salatu asalaam jildigiisa haraggiisa waa jilcanaa ya qowlkaas marjuux waay markuu camal iyo shaqa uu qabto gacmuhu waa adkaanaya markuusan shaqo qabanna waa markay gacmuhu jilcan yihiin qofku markuu shaqaynaayo oo gacmaha weliba ka shaqaynaya iyo mar kale isku mid maaha adoo gacmahaagu ay jilcan yihiin haddaad shaqayso oo wax shaqo badan aad ka qabato waa adkaanaya marka markii la leeyahay waa gacmo adkaa waa markuu camal iyo shaqo uu ka qabanaya nebiga alay slat slam gacmaha laakiin asalku waa maxay waa sida anas sifeeye radia allaahu canhu in nebiga alayh slat salaam uu calaacala jilcanaa jileecaasna wuxuu ku tusinayaa naxariis iyo dhibrin walow kunta fadan غليظ القلب لانفضوا من حولك waxaa ka horaysa فبما رحمة من الله linta لهم ay فبرحمة من اللahi linta لهم نaxariis alle darteed ayaad ugu jilcanaata baa lih nebi mxamedo haddaa ahaan lahayd mid qallafsan oo qalbi adag lanfaduu min xawlik hareerahaaga waa ka yaaci lahaayeen saxaabadu dadku kugulama joogeen mana kugu aghakadeen haddaad qalbigaagu adkaan lahaa oo nin qallafsan aad ahaan lahayd laakiin waxay kugula joogaan waa inaad tahay mid u jilcan oo u dhibrinaya qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid وaأxmed ibn cabdah wاdabi wاlmacnaa waaxidu macnuhu waa waaxid qaala waxay yidhahdeen xadaanaa xamaad ibn zayd can salm alcalawiy can anas bni maliki radi allahu canhu can rasuuli اllah salى اllahu عalayh waslm annahu kaana cindahu rajulu nebiga calayh الsalaatu wasalaam agtiisa waxaa ku sugnaa nin bihi ay ku sugan tahay aatharu sufratin haruud raadkeeda raad haruudeed ayaa jidhkiisa ka muuqday qaala wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nebiga calayh salaatu wasalaamna wuxuu ahaa laa yakaadu ma sigaynin yuwaajihu axadan inuu qof ku muwaajahayo bishayin shay shaygaasoo yakrahuhu ou dhibsanayo falamaa qaama markuu nebigu istaagay qaala lilqowmi qowmkiiba wuxuu ku yidhi low qultum lahu falamaa qaama waxa istaagaya waa ninkii markuu ninkii haruudda marsan haruudda jirhkiisa ku tiila u istaagay qaala nebigu wuxuu yidhi lilqowmi qowmkiiba wuxuu ku yidhi low qultum lahu haddii aad ku dhihi lahaydeen yadacu haadihi sufra yadacu inuu ka tago haadihi sufra haruuddan ka muuqata inuu ka tago sidaas haddaad u sheegi lahaydeen ay lakaana axsan sidaasaa fiicnaan lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiiba wuxuu ku tawjiihinayaa inay ayaga baraarujiyaan ninkaas oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diidayay ninkan wuxuu dhibsanaayo ama uu karaahiyeysanayo inuu ku wajaho macnaa waa rifqigii iyo naxariistii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin arrintan maadaama aysan sax ahayn waxa jirhkiisa ka muuqdana aysan ahayn wax raggu ay isticmaalaan qaladna ay tahay nebiga calayhi salatu wasalaam saxaabadii wuxuu ku yidhi ku baraarujiya oo u sheega oo ogeysiiya inuu arrinkaa iskaga tago lowdan jawaabteedu waa xadfanta yacni low qultum lahu yadacu haadihi sufra haddaad saas ku dhihi lahaydeen ay lakaana axsan macnaa saasaa fiicnaan lahayd sidaas ka codsada oo u sheega arrinkaa ninkaas قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة وحيتري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق النبي عليه الصلاة والسلام ما هي فاحشا متفاحشة في الأقوال والأفعال هذا اللضع iyo afcaasha mid faaxish ku ahoo hadallo xun ku hadli jiray afcaashiisuna ay xun taha ma ahayn nebigu sala allahu calayh wasalam mid fuxshii xumaan u saaxiiba ma ahayn walaa mutafaxishan mid fuxshiga iska raaraadiya oo isku kallifo iska keenana ma ahayn umana dhalan mana isku kallifo calayhi salaatu wasalaam inuu xumaan ku hadlo dabcigiisu ma ahayn ficil xun inuu sameeyana dabcigiisa ma ahayn qof waxaa jira xumaan aysan dabcigiisa ahayn laakiin xumaanta raaraadiya soomaa isku kallifa mana ahayn mid isku kallifa walaa mutafaxishan tafaxushka waa dalabulfuxshi waa in la dalbo oo la isku kallifo walaa sakhaaban mana ahayn nebigu sala allahu alay wasalam mid qayliya fil aswaaqi suuqyada dhexdood suuqyada markuu ku dhex sugan yahay mid qayliyo buuqa ma ahayn nebigu sala allahu calayhi wasalam walaa yejzi bisayi'ati sayi'a walaa yejzi kuma abaalmarin jirin bisayi'ati xumaan asayi'ata xumaan kale kuma abaalmarin jirin haddii nebiga calayh salatu wasalaam lagu xadgudbo ama xumaan lagu sameeyo rasuulka calayh salaatu wasalaam xumaan xumaan kuma gudi jirin walaakin yacfuu wayasfax laakiin nebiga calayh salatu wasalaam waa cafin jiray wayasfaxu waana iska dhaafi jiray waa iskaga jeesan jiray safxigu waa alcafu maca alicraab ha waa cafin ay la jirto jeesasho waa iskaga jeesan jiray sala allahu calayh wasalam waxaa tusaale u ah qisadii cabdullaahi bni ubay ibnu saluul cabdullaahi bni ubay ibnu saluul nebiga aada u dhibay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ra'iisulmunaafiqiin wuxuuna ahaa nin aada nebiga u dhibay sala allahu calayh wasalam waa ninkii khaswata uxud la haray saddex boqol oo dadka ka mid ah ee markii la yidhi xaggeed u harays u haraysaan uu ku yidhi cabdullaahi bni camr bnxaraam jaabir aabbihi waxay ku jawaabeen low naclamu qitaalan latabacnaakum haddaan dagaal ognaha waa idin raaci ahayn laakiin dagaal dhici maayo sidaasaan u noqonnay ciidankii kuna ayuu saddex boqol la haray meeqaha soo hartay markaas waa toddoba boqol xaalad la yska haro iyo meel la yskaga harana lama joogin rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu yimid majlis oo muslimiinta ay wax ka fadhiyeen cabdullaahi bnu ubay ibnu saluulna uu ku jira raggii wax ka fadhiyey nebiga calayh salatu salaam markuu hadli maagay wuxuu yidhaahday haddaad hadlayso ord meelahaa ku hadal annaga dusheenna ha ku hadlin dameerkaaga urkiisa naga fogay buu yidhi nebigu leeyay calayh salaatu wasalaam iyo boorkiisa nagala dhaqaaq oo meelaha la aad masaajidka tagoo cidda kuu timaaddo wax u sheeg waxaa u jawaabay saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ninkii shaacirka ahaa cabdullahi bni rawaaxa radia allaahu canhu ayaa u jawaabay oo wuxuu yidhahda dameerka nebiga calayh salatu wasalaam boorkiisa iyo urkiisa kaa qiimo badan buu yidhi oo kaa sharaf badan adiga meeshii buuqaa ka dhacay nebigu waa iskaga tegay calayh salaatu wasalaam wuxuu soo buuqanaya marka u socda sacd ibni cubaada wuxuu ku yidhi mawaadan maqal sacdo waxa uu sameeyey abulxubaab abulxubaab waa kunyada cabdullaahi bni ubay ibni saluul wuxuu rasuulka ilaahi facfu canhu wasfax iska dhaaf buu yidhi ninkan wuxuu yidhi xiqdi baa haya markaad magaalada madiine imaanaysay waxaa loo calayma saaraya buu yidhi inuu noqdo boqorka ansaar iyo odagii ansaar ee magaalada madiina imaanshahaagii ayaa boqortooyadiisa ku baaba'day wuxuu doonayey iyo mansibkuu doonayey sababta ayay u baaba'een marka xiqdi iyo ciil badanaa haya ee iska dhaab buuyi rasuulka ilaahay iska cafi ninkaasoo dhibaatadaas faraha badan nabiga ku sameeyey intaan sheegnay khayrkoodoo fara badan waa ninkii yidhi lain rajacnaa ila almadiina layukhrijanna alacazu minha aladal aladal nabigu ula jeedaa sala allahu alay slam iyo saxaabadiisa dadka cizada iyo sharafta uu ku sheegayana waa asigay intii la socotay haddaan madiine u noqon waa idinka saaraynaa buu leeyahy wuxuu ku handadaya in nebiga alay salatu asalaam iyo saxaabada uu ka eryaayo magaalada madiina wuxuu ka mid ahay odag u ahaa qoladii tidhi alla oo ka sheekeeyo yidhaahdeen hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaah xataa yanfaduu waxbay ha siinina dadka nebiga alayh salatu asalaam ku ag sugan waxba ha ku bixinina buu yidhi ilaa ay ka yaacaan ay maxamed ka kala tagaan makri badan uu maleegaayo waa ninkii keenay xaadiiatulifki oo nebiga calayh salaatu wasalaam xaaskiisa ku been abuurtay yidhi waa zaniya suuqana geliyo warkaan waxaasoo dha asoo sameeyey markuu dhintay nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu go'aansaday inuu janaaso ku tukado salaatuljanaaza inuu ku tukado wuxuuna dhiibay qamiiskiisa calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi kafan ha looga dhigo qamiiskii nebigana kafan ha looga dhigay janaasadiina waa ku tukaday nebigu sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salatu wasalaam markuu janaasadiisa dul istaagay ama uu damcay inuu ku tukado waxaa ku dhegay cumar radia allahu canhu markaasuu yidhi yaa rasuula allah kayfa tusallii calaa hada almunaafiq see munaafiqan ugu tukanay buu yidhi riwaayadaha qaar waxaa ku jirta inuu tiriyey waxyaabuhu sameeyey fa innahu qaala kada wa kada fii yowmi kada wa kada waxaasi waxaas buu yidhi maalin hebel maalinkaa iyo maalinkaa waxaasi waxaas buu yidhi wuxuu tiriyey xumaanadiisa nabigu waa dhoola caddeeyey calayhi salaatu wasalaam markuu cumar tirinaayo cabdullahi bn ubay xumaanadiisa rasuulka alayh salatu slam waa dhoola caddeeyey markaasuu yidhi dacnii yaa cumar iga leexa buu yidhi cumaru fa innii qad khuyirtu aniga waa la ikhiyaar geliyey ilaahay waa ikhiyaar geliyey khiyaargelinta uu sheegaya nebigu waa maxay waa qowlullahi caza wajalla istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum markaasuu yidhi haddaan ogahay toddobaatanka haddaan ka badiyo in loo dembi dhaafayo waan uga badi lahaa buu yidhi si loogu dembi dhaafo waa uga siyaadi lahaa wuxuu jeclaysanayay nebiga calayh isalaatu wasalaam hadday suuragal tahay xataa ninka in loo dembi dhaafo in loo dembi dhaafi lahaa nebiga aad u u jeclaa asoo haddana waxaasoo xumaannaa sameeyey laakiin markuu ku tukaday kadib rasuulka calayh salatu wasalaam waa laga nahiyey inuu munaafiq dambe ku tukado walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri axad ayaga ka mida mar dambe ha ku tukan baa le qabrigiisana ha istaagin waa laga nahiyey nebiga sala allahu alay wasalam laakiin wuxuu dhalay cabdullaahi bni ubay wiil saxaabiya oo saalixa oo la yidhahdo cabdullaahi asna waa cabdullaahi ibni cabdillaah asigaana codsaday in lagu kafaneeyo qamiiska nebiga sala allahu alay wasalam aabbihii in lagu kafaneeyo arrin kalena way jirtayoo cabaas ibni cabdilmuطalib radia allahu canhu markuu soo islaamay waxaa loo waayey qamiis la eg markaasaa waxaa siiyey cabdullahi bn ubay looga qaaday taana nebiga alayh salatu asalaam waa ugu abaalgudaayo calaa kulli xaal qisadaas waxay tusaale u tahay cafwiga nebiga sala allahu alayh wasalam iyo naxariistiisa iyo rifqiga rasuulka calayh salaatu wasalaam allahna ku sifeeyey sidaa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun allah subxaana wa tacala wuxu uhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufu raxiim bilmu'miniina ra'uufu raxiim nebiga alay slat slam waa ra'uufu raxiim waa mid dhibrin badan oo naxariis badan qaala xadaana haaruun ibn isxaaq alhamdaani qaala xadaana cabdah can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi maa daraba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam biyadihi shay-an nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa kumuusan garaacin shay-an shay qatu weligii ilaa an yujaahida fii sabiili illaah ilaa inuu ku jihaadayo waddada ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala walaa daraba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma garaacin khaadiman khaadim muusan garaacin wala mra'atan iyo haweenay midna addoonkiisaana nebigu ma garaacin xaaskiisaana weligii ma garaacin gacantiisa ciduu nabigu ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam asoo ku canaananaya ama kula dagaalaya ma jirin ilaa an yujaahida fii sabiili illah ilaa waddada alla inuu ku jihaadaayo oo markaa cadowga alla uu ku garaacayo gacantiisa mooyaane taa hadda waa sharciga waa min addiin laakiin rasuulka calayh isalaatu wasalaam cid uu gacantiisa u qaaday ma jirin laa khaadim wala mar'a midna addoon u khidmaynayana nebiga alay slatu wasalaam ma taabanoo ma dilin anas radi allahu canhu dadka u khidmaynayo ka mid ahaa asaana sheegaba weligii xataa hadal kulul inuusan nebiga dhihin sala allahu calayh wasalam iska badaa inuu canaanto ama uu gacan u qaado wala mar'atan haweenayna nebiga alayh salatu wasalaam ama qof dumara weligii ma garaacin gacanna uma qaadin waxay ka mid tahay min xusni khuluqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah xadaana axmed bni cabdah addabi qaala xadaana fudayl bni ciyaad can mansuuri can الzuhri can curwata can caaishaةa radi allahu canha qaalat maa raأytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama muntasira min madlamaةi dulimahaa qad caaisha radi allahu canha waxay leedahay maa raأytu rasuula اllah ma arag nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo muntasiran aar gudanaya min madlamatin dulmi dulimahaa la dulmiyey qadu weligay nebigu aar gudanaya ma arag oo naftiisa u gargaaraya maa lam yuntahak haddii aan la dilaacin min maxaarimi illaahi tacaala ilaahay maxaarimtii haddaan laga dilaacin shay-un wax yacni maxaarimta alle haddaan lagu dhicin nebiga calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma aar gudan jirin faida ntuhika haddii la dilaaciyo la jeexo min maxaarim illaahi maxaarimta alle xaggeeda shay-un wax kaana nebigu wuxuu ahaa min ashaddihim fii daalika midka ugu daran arrinka ama kuwa ugu daran arrinka ayuu ka mid ahaa qadaban xagga carada wamaa khuyira nebiga calayhi salaatu wasalaam lama dooransiiyo bayna amrayni laba arrin ila ikhtaara aysarahumaa ilaa wuxuu dooranayay midda fudud maa lam yakun ma'haman haddii uusan ahayn dembi iyo ismi min sifaati الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam alkhuluqiya waxaa ka mid ah nebiga salى اllahu عalayhi wasalam haddii lagu xadgudbo uma aargudan jirin naftiisa haddii la dulmiyo ama ictidaaya xadgudub lagu sameeyo wax naftiisa ku tacalluqa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uma aargudan jirin linafsi horaan waxaan ugu soo marnay xadiidkii caaisha radi allahu canha walaakin yacfu wa yasfax nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid cafiya oo dadka saamaxa haddii marka naftiisa lagu xadgudbay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid cafiya laakiin haddii qofkaas xadgudbaaya ou ku dhaco shay ka mida waxyaabihii ilaahay xarimay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kan dadka ugu daran xagga carada bimacnaa aad buu uga caroon jiray calayhi salaatu wasalaam in lagu xadgudbo maxaarimta ilaahay subxaana wa tacaala caradaasina waa mid lilaahi ah oo ilaahay dartiya subxaana wa tacaala waana qadab maxmuuda in qofka uu u caroodo ilaahay dartii subxaana wa tacaala waxay ka mid tahay waxyaabaha iimaanka dhammaystirkiisa ay ka mid tahay lidaalika qofka muuminka waxaa la rabaa inuu alla dartiina wax u jeclaado ilaahay dartii uu wax u naco alla dartii uu wax uga raali noqdo ilaahay dartiina u caroodo carada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd lilaah markuu arko maxaarimta ilaahay lagu dhacayo iyo xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala oo la tillaabayo nebiga calayhi salaatu wasalaam aad buu uga caroon jiray laakiin naftiisa uma argudan jirin waxaa ka mid a sifaatkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee xadiidkan lagu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lama dooransiiyo laba arrin yacnii laba arrin midkood inuu doorto nebiga calayh salatu salaam looma bandhigo ilaa wuxuu dooranayay labada arrin midda fudud midda mar walba sahlan ee fudud ayuu nebiga dooran jiray calayhi salaatu wasalaam haddii aysan ahayn middaas fudud dembiya ismi laakiin hadday ismi tahay wuxuu ahaa kan dadka ugu fogaanshaha badan nebigu sala allahu calayh wasalam arrintaas haddii dembi ka imaanayo aaduu uga fogaan jiray haddii aysan dembi lahayn mar walba fudaydka ayuu dooran jiray nebigu sala allahu calayh wasalam xadaثna بn abi cmr qaal xadaثna sufyaan can muxamed bn munkadir can curwata can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi ista'dana rajulu nin baa wuxuu idan dalbay calaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam wa ana cindah anigoo nebiga ag jooga calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi bi'sa ibnu اlcashiira aw akhu اlcashiira ثuma adina lah kadibna waa u idmay ibnu اlcashiira ama akhu اlcashiira bimacnaa waa waaxidu minhm yacni cashiirada ama qoyska ama qabiiladaas asigaa u baas leh ninkan idanka dalbanaya qabiilkaas asaa ugu liita ama u baas leh ayuu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam waa jarxi kadibna waa u idmay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo galo ayuu u idmay fa alaana lahu lqowl rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ninkaas hadalkii ayuu u jilciyey markuu soo galay hadalkii waa u jilciyey falamaa kharaja markii uu baxay ninkii markuu baxay qultu waxaan idhi bay tihi caaisha radia allahu canha yaa rasuula allah qulta maa qulta rasuulka ilaahay waxaad tidhi wixii aad tidhi uma alanta lahu lqowl kadibna hadalka ayaad u jilcisay macnaha qulta maa qulta waxay ula jeedaa hadalkii nebiga uu ku bilaabay oo ahaa bi'sa akhulcashiira oo war kulul ahaa marka hore layidhi la yidhi rasuulka ilaahay oo hebela doonaya inuu soo galo oo idan dalbaaya rasuulka calayhi salatu wasalaam hadalka kulul ayuu isticmaalay ninkii markuu nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka hadalka waa u fududeeya waa u sahlay hadal jilcanuu kula hadlay caaisha marka waxay leedahay rasuulka ilaahay wixii ama hore inta tiri ayaad kadibna hadalka u jilcis see ku dhacda arrinka faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishay inna min shari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan waxaa ka mid a man tarakahu nnaasu qof dadku ay ka tagaan oo wadacahu nnaasu ama dadka ay iska daayaan oo iskaga tagaan itiqaa'a fuxshi cabsi laga baqaayo ama ilaalin la iska ilaalinayo xumaantiisa awgeed dadka waxaa ugu liito ugu shar badan qof dadka ay uga tagaan xumaan ou ku dhawaaqayo ama uu ku hadlayo ay ka cabsanayaan darteed marka aniga faaxish ma ihi buu leeya nebi sala allahu calay wasalam mana ihin nin laga fisho hadal xun inuu ku kula hadlo dadka u imaanaya ama uu la kulmaayo taana waxay tusinaysaa rifqigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkuu hadalka waa adkaynayay markii dambe nebiga calayhi salatu wasalaam waa u sahle ninkan nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka calayhi salatu wasalaam uu yidhi bi'sa akhulcashiira culamada qaar waxay yidhahdeen wuxuu ahaa cuyayna ibni xisn qaarna waxay yidhahdeen wuxuu ahaa makhrama ibnu nawfal makhrama ibnu nawfal inuu ahaa waa lagu sheegay cuyeyna ibnu xisna waa lagu sheegay laakiin labada nin midkuu noqdaba hadda mas'alo fiqhiya kuma xirna faa'iidana kuma xirna haddii la ogaadiyo haddaan la ogaan wax ogaansho la'aantiisa ku maqnaanaya ama faa'iido meeshaasi ku maqnaanaysa ma jirto muhimmaddu waxaa waaye in la ogaado sida nebiga calayh salatu wasalaam ninkaasi uula dhaqmay marka hore hadalka uu ku kululeeyey kadibna nebiga calayh salatu wasalaam hadalka uu khafiifiyey قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه وصومرنا السنة كان قال وحيري قال الحسين حسين وحيري سألت أبي أبهما وحا ويدي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة رسولك في جلسائه julasadiisa iyo dadka nebiga la fadhiisanaya siduu ula dhaqmi jiray siiradii nebiga ee ku saabsanayd julasadii nebiga calayh salaatu wasalaam ayaan aabbahay weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alay slama daa'ima albishri rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid furfurnaantiisu ay daa'im ahayd sahla alkhuluqi khuluq akhlaaqdiisu ay sahlan tahay layina aljaanib dhinaciisuna uu jilcan yahay laysa bifadin walaa qaliid ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam bifadin mid qallafsan walaa qaliidin iyo mid adag walaa sakhaabin iyo mid qayliya suuqyada dhexdooda walaa faxaashin iyo mid ku hadala ku hadla ama ku dhawaaqa hadallo fuxshii xumaan ximbaarsan walaa cayaabin mana ahayn mid ceebayn badan walaa mushaaxin mana ahayn mid bukhli badan yatagaafalu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ismoogaysiin jiray camaa laa yashtahi wixii uusan jeclayn walaa yu'isu minhu raajiya mana quusi jirin qofkii nebiga rajeeya walaa yukhayabu fiihi mana lagu guuldarraysan jirin rajadii nebiga laga qabay calayhi salaatu wasalaam qad taraka nafsahu naftiisa wuxuu uga tegay min alaain saddex arrin almiraa dooda walikhaar iyo badinta wamaa laa yacniihi yacni hadallada badan wamaa laa yacniihi iyo wax aan qusayn intaba nebiga waa iskaga tegay calayhi salaatu wasalaam wa taraka annaasa dadkana wuxuu uga tegay min alaain saddex arrin kaana laa yadumu axadan yacni wuu ka tegey oo dadka ayuu arrintaas yani uma isticmaali jirin dadka kaana laa yadumu axadan qofna ma ceebayn jirin walaa yaciibuh yani qofna ma dhaleecayn jirin walaa yaciibuhu mana ceebayn jirin walaa yadlubu cawratahu cawradiisana ma dalbi jirin walaa yatakalamu mana ku hadli jirin ilaa fii maa rajaa hawaabah ilaa wax abaalmarkii uu rajaynaya mooyaane waidaa takalama hadduu nebigu hadlo calayhi salaatu wasalaam atraqa julasaa'uh dadka la fadhiya madaxa ayay raaricin jireen kaannamaa calaa ru'uusihim atayr waxaad mooddaa madaxooda in shimbiro ay dul saaran yihiin shimbiro hadday madaxa dul saaran tahay ee laga ilaalinaayo inay shimbirtaasi haaddo madaxa lama dhaqdhaqaajinayo macnaha dadkaasi waa dad khuduucsan oo aad moodid in madaxoodu shimbiro saaran yihiin oon dhaqdhaqaaqayn fa idaa sakata hadduu nebiga aamuso takalamuu way hadli jireen laa yatanaasacuuna ma doodayaan cindahu ay cinda nebiy sal alla ly slam alxadiida hadalka ku doodi maayaan waman takallama cindahu qofkii nebiga agtii ku hadla ansatuu lahu way u aamusayeen xataa yafruqa ilaa hadal ilaa uu ka faaruqo ilaa hadalkiisa uu ka faaruqo way aamusi jireen xadiiduhum sheekadooda cindahu ay cinda annabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga agtiisa sheekada ay sheegayaan xadiidu awalihim waa midkooda ugu horeeya sheekadiisa yacni sheekadii uu qofku ugu horreeye bilaabay ayay sii wadaayaan oy ka sheekaynayaan yadxaku nebigu waa qoslayaa mimaa yadxakuuna minhu wixii ay ka qoslayaan ayuu nebigu la qoslaya calayhi salaatu wasalaam wayatacajabu waa la yaabayaa mimaa yatacajabuuna minhu waxay ayagu la yaabayaan wayasbiru nebigu waa u sabrayaa lilghariibi midka hariibka ah wuxuu ugu sabrayaa cala aljafwati fii mantiqihi jafwada iyo goynta fii mantiqihi hadalkiisa iyo wa mas'alatihi su-aashiisaba qofka hariibka ah ee markaa agtooda ku cusub ee meel fog ka yimid markuu hadlaayo iyo markuu wax weydiisanayo hadallada qallafsan ee uu ku hadlaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u sabri jiray xataa in kaana asxaabuh ilaa saaxiibbadiisu ay layastajliibuunahum ay soo yacni layastajlibuunahum ay soo jiidan jireen dadkaas qurabada ah ee nebiga u imaanaya asxaabu nebiy sala allahu calay wasalam waxay gaareen inay soo jiitaan oo ay dalbaan inay yimaadaan dadka qurabada ah acraabta dadka reer baadiyaha ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa ay su'aalo weydiiyaan saasay jeclaan jireen asxaabu rasuulillaah waxyaabahay ku dhiiro waayaan ayaga ama ay ka xishoodaan inay nebiga kula dhiirtaan calayhi salaatu wasalaam waxaa kula dhiiranaya kuwa qurabada ah iyo kuwa acraabta ah oo markaa aan ilaalinaynin sida saxaabada nebiga calayhi salatu wasalaam ay rasuulka u dhowrayaan oo ay u ilaalinayaan marka waxay jeclaan jireen maadaama acraabtu ay dhiiran yihiin inay ayaga yimaadaan oo ay rasuulka su-aasha kula dhiirtaan ayaguna ay marka ka faa'iidaystaan wa yaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aytum haddaad aragtaan taaliba xaajatin mid xaajo dalbaya taaliba xaajatin haddaad aragtaan mid xaajo dalbaya oo yatlubuhaa xaajadaa raadinaya fa arfiduuhu ugu kaalmeeya xaajadaasi walaa yaqbalu hanaa'a nebiguna ma aqbali jirin ammaan ilaa min mukaafi'in ilaa mid u abaal gudaaya mooyaane mid mukaafi'a uu nebigu wanaag u galay oo wanaaggii u gudaaya mooyaane cid kale inuu ammaano nebiga ma aqbali jirin walaa yaqtacu ma goy jirin calaa axadin qofna xadiidahu sheekadiisa kama jari jirin qof hadlaaya nebiga calayh salatu salaam warka kama dhex geli jirin xataa yajuuza ilaa uu xuduudda uu tilaabo xataa yajuuza macnaa xadka sharciga ilaa u dhaaf oo muxaram ku dhaco ama waxaan fiicnayn uu ku hadlo fayaqdacuhu markaa nebiga waa goynaya hadalka usii daymaaya markaa wuxuu uga goynayaa binahyin reebid aw qiyaamin ama istaag imaa inuu hadalkii ka gooyo yani hadalkii inuu uga gooyo binahyin ou yidhaahdo hadalka aad ku hadlaysa jooji sharciguu khilaafsan yahay ama arrintaani ma bannaana sidaas inuu uga jaro hadduusan hadal iyo nahyi uga jarin wuxuu uga goynayaa qiyaami istaagid waa iskaga istaagaya nebiga alai slat slam markaasuu jalsada ka tegaya marka qof hadlaaya aadaabta nebiga calayh salatu wasalaam kama mid ahayn qof hadlaaya inuu hadalka ka kala jaro hal maruu hadalka ka goynaya waa goorma waa hadduu xuduudda sharciga tilaabo xadka sharciga hadduu tilaabo waa waajib in hadalka laga jaro oo laga nahiyo waxa uu ku hadlaayo wuxuu marka hadalka uga goyn jiray binahyin inuu ka reebo ow qiyaamin ama istaag xadiidkan waa daciif dhowr marna waa soo marnay sanadkan dhowr mar aan soo marnay sanadkan waa sanad daciifa wa قال xدثنا محمد بن بشار قال xدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال xدثنا سفyان عن محمد بن المنكدر قال wuxuu yihi سمعت جابر بن عبد اللahi يقuل waxaan mqلay جابر بن عبد اللahi xaaluu leeyahay ma سئل رasuuل الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط nabiga calayhi salaatu wasalaam shay lama weydiin qatu weligii faqaala uu yidhi markaa laa laa ma dhihin nabiga calayhi salatu wasalaam weligii inta wax la weydiiye laa ma dhihin ilaa qaarkood ay yidhahdeen nabiga calayhi salatu wasalaam weligii laa ma dhihin ilaa fi tashahud tashahudka macnaha ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu leeyahay keliyuu kelimadda laa isticmaala bay yidhahdeen laakiin sawaab ma aha nabiga calayh salatu salaam laa waa isticmaalay laakiin xadiidka waxaa lagu macnaynayaa nebiga laa ma dhihin asoo wixii heli kara calayhi salaatu wasalaam shayga asoo heli kara weligii laa ma dhihin wailaa kelimadda laa waa yidhi nabiga calayh salatu wasalaam waana isticmaalay walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh laa ajidu ma heli karo maa axmilukum calayh waxaan idinku qaado gaadiida aad idinku ximbaaro ood qaadataan ood gaadiidsataan ma heli karo saasaa tidhi baa nabi maxamedo laa ajidu laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam asoo waxa la weydiisanaya heli kara weligii laa ma dhih macnaa wuxuu awoodi kara ma diidin nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cimraan abulqaasim alqurashi almaki qaala xadaanaa ibraahim bnu sacd can ibni shihaab can cubaydillaahi can ibni cabbaasin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ajwad annaas dadka kan ugu deeqsinimada badan ajwad annaasi kan dadka ugu dadaalka badan ayuu ahaa bilkhayri wanaagga wa kaana ajwada maa yakuunu wakhtigu ugu dadaalka badnaana wuxuu ahaa fii shahri ramadaan xataa yansalikha ilaa uu baxo bisha ramadaan fayaatiihi jibriilu jibriil ayaa u imaanaya ayaa u imaanaya fayacridu calayhi alqur'aan qur'aanka ayuu u bandhigaya fii shahri ramadaan faidaa laqiyahu jibriil hadduu jibriil la kulmo kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam ajwada bilkhayr nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrka waa uga dadaal badnaa min arriixi almursala dabeel la soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrka waa uga dadaal badnaa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa laa yaddakhiru ma kaydsan jirin shay-an shay liqadin berri uma keedin jirin shay inta meel dhigto berri uma dhigan jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha waa bixin jira ula jeeda laakiin xadiidka waxaa lagu macnaynayaa laa yaddakhiru shay-an linafsih naftiisa uma keedin jirin calayhi salaatu wasalaam wa ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wax waa keediyey xadiid cumar nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku soo aroortay annahu kaana yabiicu nakhla bani nadiir wuxuu iibin jiray geetimireedyada reer bani nadiir wayaxbisu liahlihi quuta sanatihim wuxuuna nebiga calayhi salaatu wasalaam xabisi jiray reerkiisa ayuu wuxuu u xabisi jiray oo meel uu dhigi jiray sanad waxay quudan lahaayeen sanad waxay quudan lahaayeen ayuu meel dhigi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam liahlihi buu u dhigi jiray xadiidkan marka laa yaddakhiru shay-an liqadin iyo xadiidkan wayaxbisu liahlihi quuta sanatihim waxay culummadu ku jamciyeen xadiidkan waxay dhahen waa yaxbisu liahlih xadiidka ah laa yaddakhiru shay-an waxay leeyen waa linafsihi naftiisa calayhi salaatu wasalaam si gaara meel uguma dhigan jirin amaa reerkiisa inuu wax meel u dhigay oo quud sanad ama sanad waxay quudan lahaayeen oo u keydiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka cumar ayaa ku soo arooray oo ku jira fii saxiixi albukhaari marka labada xadiid sidaasaa lagu jamciyey wuxuu u keydiyey liahlihi laakiin waxba uma kaydin linafsihi qaala xadaanaa haaruun ibnu muusa ibni abi calqama almadini qaala xadaanii abi can hishaam ibni sacdin can zayd ibni aslam can abihi can cumar ibn khadaab radia allahu canh ana rajula nin jaaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid fasa'alahu wuxuu weydiistay an yucdiyahu inuu wax siiyo faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi maa cindii shay-un aniga agtayda waxba maaha waxaan haaya ma jiraan walaakin ibtac calaya laakiin aniga igu soo iibsa buu yidhi macnaha aniga igu qoro oo iga sug macnaha soo daynso anaa bixinaya fa idaa jaa'anii shay-un hadduu shay ii yimaado qadaytuhu waan gudayaa dayntaada aniga igu soo daynso oo macnaha anaa bixinaya ee wax soo daynsa buu yidhi hadda waxaan ku siiya ma hayo laakiin wax soo qaado wax soo iibso una ballami inaad iska bixi doonto hadday wax ii yimaadaan anaa kaa gudaaya fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah qad acdaytahu waad siisa buu yidhi famaa kallafaka allaahu alla kuguma kallifin maa laa taqdiru calayhi waxaadan awoodi karin waxaad adiga awoodi kartay rasuulka ilaahay waad bixisay laakiin waxaadan awoodi karin ilaahay kuguma kallifin maxaad dusha u saaranaysaa dayn hadda aadan haynin waxaad ku bixiso ilaahay ba kuguma kallifin waxaadan awoodin fakariha النabiyu salى الlahu عalيyه wasalam qowla cumar nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu dhibsaday hadalkii cumar radia allahu canhu ma jeclaysa nebiga hadalka cumar faqaala rajulu min alansaar nin ansaar ka mida ayaa wuxuu yidhi culamada qaar waxay yidhahdeen ninkan la yidhi waa min alansaar waa bilaal radia allahu canhu laakiin bilaal min alansaar miyuu ka mid ahaa mase min almuhaajiriin bilaal radia allahu canhu waa min almuhaajiriin laakiin waxay ku fasireen min alansaar nusradii iyo gargaarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay kullu muhaajiri waa ansaari markii laga fiiriyo dhanka macnaha muhaajiri walba waa ansaari wuxuu yidhi yaa rasuula allah anfiq bixi walaa takhaf ha cabsanin buu yidhi min dilcarshi midka carshiga u saaxiibkaa xaggiisa ha ka baqin iqlaalan ay faqri ay faqran faqri ha ka cabsanin rasuulka ilaahayu bixi allaha carshiga u saaxiibkaa xaggiisa in faqri kaaga yimaadana ha ka cabsanin faqri arki mayse fatabasama rasuulu llah sala allahu calayh wasalam nebiga calayh salatu slam waa dhoolla caddeeyey wa curifa fii wajhihi wejigiisana waxaa laga gartay albishru furfurnaan liqowli alansaariyi uu ku faraxsan yahay u furfuran yahay hadalka ansaariga uma qaala kadib wuxuu yidhi bihaada umirtu sidaa ayaa lay amray arrinkan ayaa lay faray buu yidhi macnaa inaan waxaan hayo bixiyo inaanan waxba kaydsan wax maaragtay aan dhigtana aysan jirin sidaasaa lay amray buu hadalkii ansaarigii ayuu nebigu la dhacay calayhi salaatu wasalaam hadalka cumarna waa dhibsadoo ahayd waxaadan awoodi karin ha bixinin قال xdثna علي بن xجر qال أخبرna شhريك عن cabداللahi بن محaمد بن عقيل xadiiثkan aan hadda soo marnay waa ضaعيif موسى بن أbي علقمة المdيني waa majهuuل هاaruن بن موسى بن أbي علقمة yuu ka warinaya aabihiisuu ka warinaya waa kan yidhi xadaثnيi أbي aabihiis marka waa muسى بن أbي علقمة muسى بن أbي علقمة waa majهuuل قال xdثna علي بن xجر قال أخبرna شhريك عن cبداللahi بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معawd بن عفراء qاaلت waxay tidhi أتyت النبي صلى الله عليه وسلم بقناaع من رطب وأجر زqب waxaa نebiga ula imid slى الله عليه وسلم بقناaعin قinaaca waa gogol loo isticmaalo ruطبka oo ruطبka la saarto oo min ruطبin ruطبa وأjrin أjrin waa jamc waana soo marnay kelimadan waa jamcu jarwin waxayna culimmadu ku macneeyeen bocorka ama qaraha midkiisa yaryar inuu yahay zuqbin zuqbiga waxay yidhaahdeen waa baalka markaa soo dhalanaya asalka loo isticmaalaa waa sikaaru riish baalka yar ee soo dhalanaya asal ahaan loo isticmaalaa laakiin waxaa loola jeedaa qaraha ama bocorka midkiisa yaryariiska ah fa acطaanii wuxuu i siiyey mila kafihi calaacaashiisoo buuxda xuliyan wadahaban xuliyan oo ah wax la isku qurxiyo waa dahaban iyo dahab xuliga waa dahabka xadiidkan waa soo marnay inuu sanadkiisa daciif yahay horaa un soo marnay cabdullaahi ibni moxamed ibni caqiil waa mukhtalafun fiihi waa la isku khilaafsan yahay bayna almuxadisiin maa bayna mudacifin wa muwaiq yani mid tawhiiqiya mid tadciifiya iskugu jiraan قال xdثna علي بن khشرم وغyr واxd qاlوu xdثna عيسى بن يuنس عن هiشام بن عروة عن أbيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كاana يqبل الhadية نبga عليه الصلاaة وسلام hadiyada waa أqبali jiray ويuثiib عalayha waana ka abaal marin jiray dabeecadaha nebiga عalaيه الصلاaة وسلام iyo أkhlaaqdii wanaagsanayd ee nebigu ku sugnaa waxaa ka mid a hadiyad ma radi jirin rasuulka عalaيه الصلاaة وسلام haddii wax loo soo hadiyeeyo waa aqbali jiray hadaayaadka laakiin taa beddelkeeda qofkii wax u soo hadiyeeya waa ka abaalmarin jira waana akhlaaq iyo dabci wanaagsan waay hadaayaadka in la celiyo waxay dhaawac ku keenaysaa qofka hadiyada lagu celiyey qalbigiisa qofkii wax soo hadiyeeyey haddii la yidhahdo hadiyadaada lama aqbalin waxaa laga yaabaa shaydaanka in qalbigiisu wax ku tuuro oo xumaan uu isdareensiiyo ama uu is yidhahdo qofkan hadiyada kugu celinaya wuxuu kugu celinayaa waa naceeb oo kuu qabo ama cuqdadu kuu qabo ama wax kaala dhaxeeya inay jiraan si marka qofka muslimka qalbigiisa loo dhowro loo ilaaliyo waxaa mashruuc ah inaan hadiyada la celin hadaayaadka lama celiyo laakiin mararka qaar waxaa suuragala qofkaan wax kuu hadiyeynaya inaad dareemayso inuu yahay qof isdhibaya oo iskallifaya wuxuu hadiyeynayana ay yihiin wuxuusan awood u lahayn ama culays ku ah ee uu isku soo kallifay intaa ku celi lahayd beddelkeeda waxaa la rabaa inaad ku abaalmariso wax ka fiican hadiyadda uu kuusoo hadiyeyey wax ka qaalisan ama ka muhiimsan ayaa kuu furan inaa u hadiyeyso laakiin marka hore waa inaad hadiyada ka aqbasho haddaad u aragto qofkaan inaysan arrintaa culays ku tahana waa inaad u baddasho oo wax kale aad u hadiyeyso aad u arkayso inay ka qiimo badan yihiin ama ay ka nafci badan yihiin waxa uu kuusoo hadiyeeyey sida wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan waa sida amaa inaad tidhahda kaa aqbali maayo kaa yeeli maayo sax maa maxaa laga soo reebayaa hadiyadu hadday tahay midaan sharciga waafaqsanayn la aqbali maayo hadiyadu hadday tahay mid muxarama oo bimacnaa inaad aqbasho aysan kuu bannaanayn markaasi ma aqbalaysa tusaale ahaan adoo muxrima haddii uu wax kuu soo ugaarto ugaartiina uu kuu soo hadiyeeyo ma aqbalaysaa ma aqbalaysa maxaa yeele waa muxaram inaad wixii laguu soo ugaarsado adiga dartaa loo soo ugaarsaday inaad isticmaasho ama aad cunto adoo muxrima ma bannaana waa xaaraam laakiin maxaa loo baahan yaha markaasoo kale inaad cillada raaciso sida nebiga u raaciyey calayhi salaatu wasalaam innaa lam naruddahu calayk ilaa annaa xurum saasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sac ibnu jahaama markuu hadiyadii ku celiyey ayuu yidhi kugumaanan celin ilaa muxrimiin inaan nahay mooyaane sidaa darteed maadaama aan muxrim ahay hadiyadan ma aqbali karo sharcan qofku waa ku daawoobaya haddii la yidhahdo sharcan ayaanan hadiyadan u aqbali karin ama inuu qaadi yahay hadiyadu qaadiga la siinaayo hadda ka horna dhowr mar waan sheegnay waa nowcun min arishwa khaasatan hadiyada lagu soo beegaayo markuu xukunka qabto intii ka horraysay intuusan qaadi noqon oo qadaaga aan loo dhiibin waxba looma hadiyey jirin ama qofkan wax u soo hadiyeynaya waxba ma sii jirin maalinkou qaadi noqdo ayuu marba wax u keenayaa oo wuxuu leey waa hadiya saaxiibnimaan kuu siinaya hadiyaan ka wadaa saaxiibnimadu markii qaadi uu noqdo miyay timid ka hor muxuu u sii waayey hadaayaadkan ka hor wuxuu u sii waayey mansibkan iyo jagadan muusan fadhin idan jagada kadib wuxuu hadiyada u siinaayo waxbaa ku qarsoon oo wuxuu rabaa berri markuu yimaad asoo cid kale is-haystaan in loo eexdow rabaa oo qaadiga uu garab ka helo oo qaadigu ay ku dhacdo af wax cuna xisho ila hore wax u cunay dhowr jeer mar hadduu wax cunay wuxuu leey waa anigii macnaha waa ninkii hadaayaadka ku sii jiray waa inuu eexdo marka taasi marka ma bannaana inuu hadiyadaasi qaadiga aqbalaayo waa muxaram waxaa la mida bay yidhahdeen culummadu hadda ka horna aan sheegnay macallimiinta macallimiintaasi ha noqdaan kuwa dugsiyo dhiga ama ha noqdaan kuwa jaamacadiiyo iskuulla dhiga in ardada qaar ama waalidiinta qaar si gaara hadaayaad ay uga aqbalaan uma bannaana maxaa yeele waa nooc min arishwa waana sameeyaan waalidiinta qaarkood qaar waxaad ba arkaysaa dhahaya macallinka aniga si gaara ayaan uga warqabaa waxaan ku ballannay inuu ilmahayga si gaara uga warqabo ma u bannaan taha macallinka in inta hadiya la siiyo la yidhaha si gaara uga warqab waxaas uu cunaayo xaaraam waayo hadduu sidaa wax ku aqbalo waxaa la rabaa ilmaha uu wax baraayo wakhtiga uu siinayo dhammaan inuu u simo isku sina uu u daneeyo uusan u kala eexan laakiin hadduu yidhahda kan waxoogaa si gaaran uga warhaynaya maxaa yeelay bacmadow lacagaha iiga timaado gurigiisa kanna xoogaa wax si gaaraha la ii daryeelaa waxaas bacdaasi madowbac xaaraama waayo ma ahana inuu aqbalo inuu yeelana ma aha inuu ilmaha u kala eexdana uma bannaana hadiyada noocaasa ee dariiqaas ku imaanaysa macallinku uma bannaana inuu aqbalo macallinku uma bannaan inuu aqbalo hadiyada ku imaanaysa duruqdaasi iskuulka ama jaamacadahan waa la mid imtixaanaadku u sahlayaa hadduu dhici maagu maaragta wuxuu ka kabayaa waxyaabihii maadooyinka uu ku dhici lahaa buu ka kabayaa kuwa kalena ma danaynaayo maxaa yeele kan xoogaa dhacdhacu ka helaa waa rishwa waa laaluush culimmadan arrinkaa way ka hadleen waxay yidhahdeen hadaayaadka noocaasa uma bannaano macallimiinta noocay doonaanba ha noqdaan inay aqbalaan qudaadu inay aqbalaan hadaayaadkaasi ma bannaana maxaa yeeley xaqiiqatan magacay hadiye ka tahay laakiin xaqiiqadu waa maxay waa inay rishwaya laaluushta wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin